hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kuda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa lixda iyo barka aruurnimo waa arbaco sagaaliyobaatanka mey sanadka laba kun sagaaliyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah arday badan oo araggala oo sanadkan ka mid noqonaya kumanaan arday ah oo ka qalin jibinaysa dugsiyada sare ee soomaaliya
walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay maxaa yeelay weli maysan dhicin qof arag la in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogan aniga annagaa ugu horreynay falilah alxamdu aniga waxaan rajaynayaa kaalinta koowaad mise kaalinta labaad
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro halabuur ganacsi ka hirgeliyay magaalada boorama qasiidooyinka ramadaanka aan idinku talagalnayna waxaa ka mid ah sunaanow ballana maro caloosha baahida waa bishii miskiinkiyo badragkuba lawada baanaaye khayrkana habbaylihina waa bishii miskiinkiyo badragkuba lawada baanaaye waxyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka john bolton ayaa sheegay inay tahay wax la hubo in iiraan ay mas-uul ka ahayd weeraro horaantii bishan lagu qaaday maraakiib maraysay xeebta dalka imaaraadka carabta bolton ayaa warkan wariyaasha ugu sheegay magaalada abudabi oo uu joogo wadahadallo xagga amniga ah oo uu ugu yeeray kuwo muhiima oo wakhtigooda ku soo beegmay balse ma soo bandhigin wax caddaymo ah iiraan ayaa horey u beenisay inay mas-uul ka tahay weeraradaasi xiisadda ka dhex oogan maraykanka iyo iiraan ayaa kasii daraysay toddobaadyadii dhowaatan iyo markii madaxweyne trump uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu meesha ugu hooseysa geeyo saliidda iiraan ay dhoofiso oo dhaqaalaheedana uu ku tiirsan yahay hay-ado caalamiya iyo kuwo kale oo aan caalami ahayn ayaa cambaareeyay xarigga wariye loogu geystay dalka bakistan kadib markii uu soo tabiyey banaanbaxyo ee dhaqdhaqaaqyo lala xiriirinayo inay sameeyeen qowmiyadda reer bakistan ee bashtuun gohaar wasiir ayaa u shaqaynaya tv-ga khaybar news islamar ahaantaasina wuxuu lahaa youtube channel oo isaga u gaar ah isaga iyo kow iyo labaatan kale ayay ciidamada ammaanku xireen horaantii isbuucan waxaana lagu eedeeyey inay kicinayeen bulshada dadka kale ee la xiray ayaa ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa taxafus ee bashtuun ee p t m loo soo gaabiyo hay-adda difaaca wariyaasha c p j fadhigeedu yahay maraykanka ayaa xarigga wariyaasha ayaa wariyahaasi ay ku sheegtay inuu hoos u dhigayo awoodda dimuqraadiyadeed ee dalka bakistan waxaana c b j ay ku baaqday in si degdeg a oo shuruud la-aana loo sii daayo wariyahaasi
duur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa maanta lasoo gebagabaynayaa imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee soomaaliya kaasoo ay dowladda federaalka ee soomaaliya dib ugu celisay kadib markii ay wasaaradda waxbarashada diiday imtixaankii la galay bartamihii bishan mey kumanaanka kun ee ka qalinjibinaya imtixaankan kana qalinjibinaysa dugsiyada sare ee soomaaliya ayaa waxaa ku jira kuwo araggala samiiro jimcaale waxay ka mid tahay ardayda araggala ee dadaalkooda uu gaarsiiyey in ay ka baxaan dugsiga sare dhoriyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo la kulmay ayay marka hore uga warantay sida ay ku bilowday waxbarashada
markaa yaraa horta aniga aragla-aanta waa ku dhashay oo halka idig halka il ee bidix ayaan wax ka arkayay isha bidix ma anaa wax ka arkay dugsiyaa la igeeyey alxamdulilah qur-aanaa dhiga jiray markii sideed sana a gaaray ishii eberiga noqotay intaas markaa qur-aanka dhameeyey waxaa iska ah qof gurjoogto ah k mas laba kun iyo labaiyo tobankia iskuulkan alnuur oo aaba iisoo helay oo yiri aaba iskuulkaasa wax lagu bartaa ku geynaa waa la ii sheegay anigu waxaan yiri iskuul ma baran karo wax ma qori karo wax ma aqri karo adiga aaminsanaaba Aa, aniga shakhsiyadeyda aaminsana wax ma qori karo wax ma aqri karo ee iskuul ma rabo guriga iska jooga muddo saddex maalin kadib adiga si lii- wax liigu sheegaya alxamdulilah waa aqbalay iskuulkii waa imid mar- saasaa ku bilowda haa saasaa ku bilaabay samiira intaana iskuulka imaan eh, dugsi qur-aankaagii iskuulka wakti baa u dhaqeeyey dad baa la macaamilaysay eh, kuwa aragga leh eh, bal iga sheekay noloshaasay ahay dugsi qur-aanka markaa dhameeyey anigu waxba kale maana qaban jirin guri joogtaa iska ahaa jire guriga maana bixi jirin gurigaas iska joogi jiray keliya waxaa ku ekaa inaan idaacadaha iska dhagaysto ama aan qur-aanka iska akhristo bes waxba kale maana qaban jirin Eh, goobtaada waxbarashada iyo iyo iyo gurigaaga way kala fogeed marka alnuur laga hadlayo bal alnuur iyo saad waxbarashada uga bilowda nooga sheekee alnuur waxaa waxbarashada ugu bilaabay een, labada kun labaiy tobanka bilaab saa hore kugu sheegay waxaa liisoo soo qaadi jiray bas iga soo qaadi jiray xaafadayda ceymiska deganaha aniga wuxuuna i keeni jiray iskuulka een, kadibna markii duhurkiina wuu isagaa i celin jiray ah, laamigii gee jiray waqtiyada adag magaalo waxaad ku baranaysay adag magaalo colaadeed magaalo eh, dhibaatooyin badan ay ka dhacayeen noloshuna ay iska dhibarneyd bal nooga sheekay eh, culaysyadii aada xasuusatay ku soo maray aniga waxaa igu darneed hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay een, xaafaddeen ceymiska kadib baabuurkii waa la celiyey ninka darawalka wuxuu igu dejiyey marka meel oo dukaan hortiisa dukaankii hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtaysu istaagaan xabado ka ridaan anigana meelaa u carara ka siwa anoo yaaban markii dambe hooyaday ilaahay ii keenay hooyadaa i wadaa gurigiisa intaa igu- aa igu yaabadneed aan igu naxdin badneed marka maxaa dareen waxaa dareemay maalinta waxaa sadhaay samiiro bisoo maanta adduunyo kugu dambeyso nin askari ah agtayda soo istaagay xabad ka ridaaya waxaa sadhaay bis waa maanta xabaddaas way kugu dhacday nolosha waa iska qayba bis waa ani markaa hooyaday arkayaa farxayaan soo istaagay waxbarashadaadii iga waran farta bareelkaa ku baranaysay say ahay farta bareelka horta aniga alxamdulilah iguma adkaanin muddo adiga een, dhowr maalmood aan ku bartay markii aan ku bartayna alxamdulilah ilaa hadda waxaa ku qoraa waana ku aqriyaa ilaa iyo dugsiga dhexe dugsi saraad dhammaysay maanta imtixaankii baad gelaysaa laakiin waxbarashada iga sheekay een horta dugsiga dhexe markaa dhameeyey oo dugsi sare la ii geeyey magaalada horta ardayda kow markaa u tagnay dadka waxay ahaan dad araggooda dhammaystiryahay n su-aasha koowaad oo lagu weydiinaya waxay ahayd see wax u qoraysaa see wax u akhrine n waxaa kaloo lagu weydiinaa n n keligaa ma soco kartaa mase waa- mase waa- mase waa lagu wadaa tusaale markii hadda iskuulka aa galayo kale ardayda way soo cararayaan inaa fadhiisan kara camal way qabanayaan caadi iyo qof waxay ii fadhiisanayaan oo cuuriyaan camal marka dambe waa il- waa ila qabseen alxamdulilah juhdi dheer iyo dadaalkayga iyo anaa u furfurnaaday oo dhex galay ummadda sidaas ay ugu fududaatay marka dugsiga sare waxaa wax la wadaagaysay dad aragga leh haa sanadkii hore horta waa isku wareernay ugu horreeyey laakiin alxamdulilah labadii sano dambe waa isla qabsanay oo aad iyo aad maalinta arbacadaan sukaaya dambeysay oo imtixaanka dalladdu noo soo dhammaaday farxad iyo reen kusoo kala tagnay
maanta waxaad u fadhiisataa imtixaan weyn oo la sugayey oo la yidhaahdo imtixaanka dowladda bal se waa dareenkaaga walaa horta aad iyo aada u farxay een, saaka markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadayay maxaa yeelay weli maysan dhicin qof arag la in imtixaan federaala uu galo xasuusteeda intaa ogahay aniga annagaa ugu horreynay falilah alxamdu Een, waana ku faraxsannahay imtixaanka aan maanta u fadhiisanay insha allah waxaa rajeynaa inuu guul inoogu soo dhammaado inta dhiman insha allah kaantee rajaynaysaa sameer wallaahi aniga waxaan rajeynayaa kaalinta koowaad mase kaalinta labaad labadaasaan rajeynaya insha allah haddii ilaahay qadar sameer hooyaa tahay dhinaca kale eh, caruur baa kuu joogta see isku waday wallaahi falilaahi alxamdu een, horta qof walba wu- wuxuu wax ku wadaa kartidiisa iyo dadaalkiisa aniga hal maalin uma aanan gambinin iskuulkayga marka laga reebo bishii yareed eh, halka bil oo oo umasha aan ahaa bis inta kaleeto alxamdulilah hooyaday i joogto ilaahi ha ii dhaafo ayadaa cunugeeda ii haysay ilaa haddana ii hayso waxbarashadiina hal maalin kama aanan gambin alxamdulilah hal anugaa kuu jooga hooyaa tahay haa bal dad badan uku weydiiyeen markaad guursatay suaalo su-aalo ma jireen guurkaa ku saabsan way jireen haa waxaa la dhahay waxbarashada ma iska dhaafaysaa mase waa wadaysaa waxaan ku yidhi waxbarashada dhaafi maayo in aan xanuunsadoon kici waayo ma ogiye si kale ku dhaafi maayo alxamdulilah waana heerkii aan rabay waan soo gaaray alxamdulilah ilaa inta dhimanna ay dhammaystiro sameer aada baad u maadsantaha adaa mudan walaal
taasi waxay ahayd samiiro jimcaale oo ka mid ahayd ardayda araggala ee dadaalkooda uu gaarsiiyey in ay ka baxaan dugsiga sare waxay magaalada muqdisho ugu waramaysay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulaad kalkala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waa tahay casha markaan dhinacii sugaanta ayaanu jaleexaynaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa qasiidadan ramadaanka ka hadlaysa waa bishii boqorkeena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiila waa bishii boqorkeena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiilaahay bishii ilaah barakeeyo khayrka badnaydba bishii ilaah barakeeyo khayrka badnaydba noo bilaatay aan baryayaar kasoo nubad arka noo bilaatay aan baryayaar kasoo noo wax badan bishii ilaah barakeeyo khayrka badnaydba bishii ilaah barakeeyo khayrka badnaydba noo bilaatay aan baryayaar kasoo nubad arka noo bilaatay aan baryayaar kasoo noo wax badan waa bishii boqorkeena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiilaahay waa bishii boqorkeena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiilaahay sunaano ballana marcaloosha baahida waa bishii miskiinkiyo badrakuba lawada baanaaye khayrkana habbaylihina waa bishii miskiinkiyo badrakuba lawada baanaaye khayrkana habbaylihina
waa bishii boqorteena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiilaahay sunaano ballana marcaloosha baahida waa bishii miskiinkiyo badrakuba lawada baanaaye khayrkana habbaylihina waa bishii miskiinkiyo badrakuba lawada baanaaye khayrkana habbaylihina
waa bishii boqorteena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiilaahay bishii bukaanku ka caafi ma aday balo waa bishii bukaanku ka caafi ma aday balo shaydaan bir lagu jabshi'e albaabkii jannada la fure aan badinaho tasbiixda sadaqada aan bixine sadaqada aan bixino aan badino tasbiixda
waa bishii boqorteena qur-aankaa soo dejiyey badiya afrika oo camira bentiila badiya afrika oo camira bentiila bishii bukaanku ka caafi ma aday balo waa bishii bukaanku ka caafi ma aday balo shaydaan bir lagu jabshi'e albaabkii jannada la fure aan badinaho tasbiixda sadaqada aan bixine sadaqada aan bixino aan badino tasbiixda
waa bishii boqorkeena qur-aanka soo dejiyey badiya akhriska oo camira qeybkiila badiya akhriska oo camira qeybkii ilaahay balankii rasuulka yaa dhanna looga bayrino sallallahu alayhi wasallam balankii rasuulka yaa dhanna looga bayrino waa tahay halkaynu kaga gudubna qasiidadaasi ramadaanka ku saabsan dhalinyaro ku nool magaalada boorama oo markii hore ka shaqaynayay qaar ka mid a jamacadaha gobolka odol ayaa hadda sameeyey ganacsi iyaga u gaar ah oo ay abuurteen wariyaha magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa wareystay mid ka mid a dhallinyaradaasi oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan maxamed yuusuf waa wiil dhallinyaro oo ku nool magaalada boorama oo dhowaan ka furtay magaalada meherad ganacsi oo lagu iibiyo alaabaha elektarooniga ah haddaba intii aanu meheradan furin cabdiraxmaan wuxuu ahaa dhallinyarada markay ka qalin jebiyeen jaamacadaha dalka gudihiisa shaqada ka helay qaar ka mida jaamacadaha waddanka waxaan ka shaqayn jiray jaamacadaha dalka een, ka shaqeeya ayaan ka ahaa administration markaa muddo ilaa saddex sano ayaan ka shaqaynayay jaamacad een, ku taala een, hargeysa marka aniga ayaa iskaga imida shaqadii si aan anigu bal ganacsi aan u bilaabo marka jaamacaddaasaan ka shaqaynayay sidoo kale wiilkan dhallinyarada ah ee shaqadiisii u beddeshay ganacsiga ayaa tilmaamaya sababta uu ganacsiga u doortay ee ku dhalisay inuu furto meheraddan waxay u dhalatay een, een, ganacsiga een, muddo badanba horta way igu jirtay inaan ganacsi aan mar uun aan ku taamayo inaan mar uun furo balse waxay igu dhalatay sanadkan bishii een, afraad inaan ganacsi aan furo elektroniga oon welibana ka furo een, gobolka awdal gaar ahaan magaala madaxda borama ujeedada ugu weyn ee ganacsiga aan u furay waxa weeye een, waxa weeye dee maxa- mar kasta ee waxaad noqonaysaa maxay ahayd ee qof shaqaale ah marka inaad shaqaalinimadii ka baxdo oo adigu bal aad istijaabiso oo aad adigu kartidaada muujiso inaad adigu shaqo abuur aad samayso oo aad dad kala shaqaalaysiiso xitaa ayaan ku fikiray marka ganacsigana dee nebigaa u duceeyey sheeyada aan ku iibinayo meheraddan waxaa ka mid ah ugu waaweyn moobiladiibaa ugu waaweyn waxaa kale oo een, yaala een, solarskii baa yaala waxaa kale oo yaala een, waxyaabo fara badan baa yaala alaab fara badan baa taala hadiyadihii baa yaala alaab electricity electronic aan lasoo koobi karin baa yaala meheradda dhanna waa ka een, sweet shop oo eh, sharaabkii iyo waxyaabo badan baa yaala cabdiraxmaan oo isbarbar dhigaya shaqadiisii hore ee jaamacadda shaqaalaha uu ka ahaa iyo tan hadda uu abuurtay ee ganacsiga ayuu sheegay in farqi weyn u dhexeeyo waxaa farqi weyn baa horta udhexeeya farqi aad iyo aad baa u weyn baa udhexeeya marka ugu horeysa suuqa soo gasho aad ganacsigana ku cusub tahay werwer badan baa jira oo waxaad soranaysa marmarka qaar waniyo malaha lacagtaada yareed eed fadhiga iskaga qaadanaysay bil kasta kugu soo dhacaysin ayaa malaha la qaatay marka aduu imika inkastoo dee eh, bil uuna uu ganacsigu furan yahay haddana marmarka qaar baan sida ani waxaan shaqaynba maayo ee ganacsigan iyo malaha aniyo shaqadaadii baa kuu dhaantay shaqo kale iska raadso marka een, dee se laakiin ganacsiguna wuxuu u baahan yahay zamri buu u baahan yahay marka ganacsiga haddii aad u samirto unbaad hadhow ka faa'iidaysaa se laakiin haddaad markiiba intaad bilowdo haddana aad tiraahdo ani waxaan iska daynaya kolba meel boodo faa'iido ma laha muddada yar ee uu ku dhex jiray ganacsiga ee meheraddan uu furtay uu ka shaqaynayay cabdiraxmaan ayaa sida suuqa ganacsiga uu ku arkay uu wax ka iftiiminayaa Een, ganacsiga horta si fiican uma socdo niyo saan eegayo sababtoo ah waxa weeye de annagay u arkanaba suuqii soo galnayba marka waxa weeye ganacsiguna wuxuu ku fiican yahay in bulshadu ay wax badan iibsato oo ay dhaqaalo haysato oo markaa bulshadii badankeygiiba maadaama ayna wax badan haysanin waxyaabo badan baa jira oo dee meelo badan oo lookeshino badan oo ganacsi ku fiican yahay baa jira iminka magaaladan boram oo kale ganacsigay kuu fadhiyaa dhallinyarada jecel inay hal abuur ganacsi la yimaadaan ayaa waxaa inta badan culays ku noqda meeshii ay ka heli lahaayeen dhaqaalaha ay ku hirgelin lahaayeen hal abuurka ka guuxaya maskaxdooda haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
laanta afka soomaaliga v o a ayaad welina naga dhegaysanaysaan haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa stuudiyaha ugu weheliya oo inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay caasha kulan wanaagsan dhegaystayaal maanta waxaa la ciyaari doonaa oo lasoo gabagabeynayaa koobka yuruba league faanaalihiisa oo labada kooxood arsenal iyo chelsea ay isaga hor imaanayaan garoonka baku olombic stadium ee dalka azerbaijan uu ka dhici doono kulankaasi xiisaha badan ee faynalaha waxaannu dhegaystayaalladiisu gudbinaynaa kulmadani kulankani xiisaha badan ee caawa labada kooxood dhexmaraya iyo sida labadan kooxood ay u diyaargaroobeen kulankani naadiga kubadda cagta arsenal ayaa ka hortegaysa chelsea waxaana ay noqon doontaa kulankani kulankii labaad oo laba kooxood oo yurub ka tirsan ay isaga hor yimaadaan faynalaha kadib markii ay sidaasi si la mid ah ay sameeyeen kooxaha tottenham iyo wolves sanadkii kii sidoo kale wuxuu noqonayaa kulankani kulankii aad ee dhex mara labada kooxood ee arsenal iyo chelsea balse wuxuu noqonayaa kulankii saddexaad oo keliya oo yurub ka tirsan oo labada kooxood ay isaga hor yimaadaan waxaana ay ahayd sanadka kulankii ugu dambeeyey oo ay labada kooxood ay wada kulmeen koobkani ama yurub kulan ka tirsan gaar ahaan champions league kwarafaynalihiisa oo ay wada kulmeen labada kooxood markaasoo kooxda chelsea ay ku soo baxday saddex gool iyo laba gool marka labadaba goolood laysku daro arsenal iyo chelsea ayaa kulankoodaasi wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey ee ay wada ciyaaraan faynalaha eve kaabka finalkiisa koob yurub ka tirsan finalkiisa iyo sidoo kale koob league kaabka finalkiisa markii ugu horreysay waxaa kulankani sidoo kale uu noqonayaa kulanka labada kooxood ee arsenal chelsea dhildon kulankii lixaad ee finalah oo ay koobka ueva tartanada ueva ay isaga hor yimaadaan labadan kooxood waana kulankii lixaad marka la fiiriyo kulmadaasi waxaa keliya sidaasi sameeyey manchester united oo toddoba jeer ay faynalaha dheeshay halka liverpool ay noqotay naadiga ugu badan oo afar iyo toban jeer faynalaha ay ciyaartay koobabka dhammaan yurub laga ciyaaro marka la fiiriyo oo ay ku jirto sanadkan oo ay champions leaga faynalihiisa usoo baxday waxaana ay tahay naadiga ugu faynalaha badan ee yurub marka dalka ingiriiska la eego arsenal ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay shantii kulan ee ugu waaweynaa ee koob laga ciyaaro yurub faynalihiisa ay tagto waxaana keliya ay guulaysatay markaas oo ahayd koobka cab winners cabka la odhan jiray ee la baabiyey kii oo ay la ciyaartay markaasi naadiga barma markaas oo wixii ka dambeeyey waxaa naadiga kubadda cagta arsenal faynalihii kale ay ciyaartay ay marnababa ku guulaysan koobabka ay ciyaartay ee yurub waxaana saddex jeer ay guuldaro kala kulantay koobabkani iyadoo kii guuldaro kala kulantay koobka cab winners cabka labada kunkii ayay sidoo kale guuldaro kala kulantay koobka ueva cab iyo labada kun iyo lixdii oo champions leaga faynalihiisa ay guuldaro la kulantay chelsea ayaa ku guulaysatay afarti kulan ee shantii kulan ugu dambeeyey marka la fiiriyo afar kulan ka mid ah ee finalaha waxaana laba mar ay qaaday koobka cab winners cabka hal mar champions leaga hal marna yuruba league ay qaaday waxaana ay ka mid noqotay kooxaha ingiriiska ee koobkani ku guulaysta keliya naadiga manchester united oo shan jeer ku guulaystay iyo liverpool oo siddeed jeer ku guulaystay koobka dhammaan marka isku daro ee yurub laga ciyaaro ayaa ka badan waxaana ay naadigaasi doonaysaa in mar kale ay iyaguna guul ka gaaraan kulankani dhegaystayaal sidoo kale dhammaadka toddobaadkan maalinta sabtida soo socota waxaa la ciyaari doonaa faynalaha champions leaga ee nadiyada tottenham iyo liverpool ay wada dheeli doonaan waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkanna waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad u mahadsan tahay jamaal axmed cismaan iyo wararkii dhinaca ciyaaraha haddaannu intaas uga gudubno haatanna codka fanaanka cumar cabdulle shooli waa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ee idaacadda idinku tala gashay
soomaalideenna sanjiga fiican soorimaqaadee sabarka giija soomaalideenna sanjiga fiican soorimaqaadee sabarka giija samir lahaada soonkee waa sabaragee samir lahaada samir lahaada soonka waasad barake samir lahaada sufcihi dinto sufcihi dinto saliga nabiga qaada qaada sufcihi dinto sufcihi dinto saliga nabiga qaada qaada soddonka maalmood sanadka qayrhoon qofkii sariigtaa sama ku gaare soddonka maalmood sanadka qayrhoon qofkii sariigtaa sama ku gaare sarihii farduusa fooqoodi seexdee fooqoodi seexdee sarihii farduusa fooqoodi seexdee fooqoodi seexdee war ha la soomo war ha la soomo subciyo diinto subciyo diinto saliga nabiga qaada qaada war ha la soomo war ha la soomo subciyo diinto saliga nabiga qaada qaada safka jixiimoo silsiladeeda narasabkooda sahal ku dhaafne safka jixiimoo silsiladeeda narasabkooda sahal ku dhaafne samareer qaboobiyo barafka saaran sahal ku dhaafne samariira qabowgiyo barafka saaran sahal ku dhaafni subciga dinto subciga dinto saliga nabiga qaada qaada war ha la soomo subciga dinto saliga nabiga qaada qaada soomaalideenna sanjiga fiican soorimaqaadee sabarka giija
cumar shoole ayaa ku luuqeynayay qhasiidadaasi ramadaanka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta gabagaba ayayna idaacadda u ahayd caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan ee lala socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
samir lahaada soonka waasad barakee samir lahaada subcihi dinto subcihi dinto saliga nabiga qaada qaada subcihi dinto subcihi dinto saliga nabiga qaada qaada